Hay'adda la dagaalanka aydiska ee maamulka Puntland p a c oo kaashanaysa hay'adda w f p ayaa magaalada garowe ka daahfurtay barnaamijka ololaha wacyigelinta iyo ka hortagga h i v aydiska ee goobaha waxbarashada munaasabadda lagu daahfurayo ololaha wacyigelinta ah iyo ka hortagga cudurka h i v aydiska ayaa waxaa goobjoog ahaa bahda waxbarashada macalimiin dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin ka socday hay'adda p a c iyo w f p mudane xuseen cabdulaahi oo ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee maamulka puntland iyo yaasmiin maxamed iyo ceenduruus maxamed barre oo ka kala socday hay-adaha p a c iyo w f p ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda uu leeyahay barnaamijkan barnaamijka laydin wado waa barnaamij ah wacyigelin waxaana layska wacyigelinayaa cudur ka mid ah cudurrada ilaahay keenay subxaanahu wa tacaala malaariyada yaa keena ilaahay baa keena waa cudur soo maaha hargabka yaa keena cudur kasta oo qofka bini aadamka ku dhaca waxa keena ilaahay subxaanahu wa tacaala marka muhiimadda ugu weynoo saaka layska wacyigelinaya waxa waye in qofkii cudurka malaariya qofka ku dhacday ma la takoraa ma laga saaraa fasalka ma waxaad tidhahdaa hanala fadhiisan malaariya qabtaaye miyaa la dhahaa yah lama dhaho marka inaan qofkii la takoorin cudurka ku dhaco h i v-ga marka waa virus idisku keena sababa waxaa noo sharaxi doonaa macallinkii baa jooga noo sii sharaxaya marka muhiimaddu waxa weeye inaan ku dadaalno waxbarashadana xanuun oo dhan yaa keena ilaahay daawadana yaa haya ilaahay mar haddii wax gacanteenna ka baxsanba uu yahay in qof lagu caayo xanuun ama lagu dhibaateeyo maxay kordhinaysaa oon dembi ahayn yaa ka badbaadsan xanuun dhammaanteen wuu inoo iman karaa xanuun nolosha inta lagu jiro dhammaanteen aakhirka waynu dhimanaynaa ilaahay waxaynu la hortegaynaa muhiima ilaahay maxaad la hortegaysaa ficil wanaagsan inaad soo shaqaysatay ama ficil xun inaad soo shaqaysatay markaa waxaan ku soo koobaynaa qof kasta oo xanuunkaasi helay haddaad aragto ixtiraam iyo wanaagunbuu kaa mudan yahe dhibaatayn ha u geysan xaqna carruurtoo dhan way u leedahay inay wax wada bartaan sida aad dhammaantiin xuquuqda ugu leedihiin qofkii lacalla aad xataa ku maqasho xanuunka ah ha ku takoorin ha ku dhibaatayn ha ku caayin marka waxaa la rabay fariinta ugu muhiimsan waxa weeye inaan inaan takooridayna ku samayn haddii aad la kulantaan qof xanuunkaa qaba oo aragtaan keliya waxaad siin kartaan dawada qaado dawada waxaa laga helaa siduu macalinku inoo sheegay isbitaalaadka dowladda waaweyn boosaaso garowe garowe hospital waa inoo dhow yahay soo maaha dawada inuu qof qaato in lagula taliyo laakiin aan la takoorid lagu samaynin fursad muhiimay noo tahay inaan maanta soo booqanno sababta aan ku nimaano waxa weye ninka ubixi beriyo soo kacaya ininkaa waxay tihiin maxaa la dhahaa dadkii berri bedelayey marka in ininka laydin wacyigeliyo ininka in akhlaaqda wanaagsan laydin sheegahay waxay ka dhigan tahay mujtamaceena inuu wanaagsanaanaya bulshadeena inay wanaagsananayso suu macalinka sheegay xuseen sheegay hadalkan waxaa ka baxay dad badan oo madax ka ah dalka madax ka ah berri waxaa noqon kartaan macalimiintii waxaa noqonaysaan dhakhaatiirtii waxaa noqonaysaan hogaamiyaasha dadku marka waxaa rabaa qofku inuu cilmina ku hubaysan yahay akhlaaqna ku hubaysan yahay akhlaaqda koo waxaa ka ah qofka bini aadanka inaan lagu takoonin waxa ku dhacay barnaamijka ololaha wacyigelinta h i v aidiska ayaa door muhiim ah ka qaadanaya sidii looga hortegi lahaa inuu faafo islamarkaana looga fogaan lahaa khatartiisa